tag tag tag tag tag tag tag tag tag darka marabuu inta maadiri darka marabuu inta daydi oo maadiri ay ay ay ay
magaalada boosaaso waxaa sanadihii dambe ku soo badanayay dhaqashada geela iyadoo ay jirto in magaalada aysan lahayn dhul daaqsimeed iyo cimilo ku habboon nolosha xoolaha si aan haddaba u ogaano dhaqashada geela boosaaso iyo ka ganacsigiisa caanaha ayaan tegey xero ay ku jireen nirgo iyo weliba geel dhaqmeed xeradaasi oo ku taallay duleedka bari ee magaalada boosaaso waxaana kula kulmay dhallinyaro xanaaneeya geela islamarkaana caanihiisa lisa xilliyo kala duwan si loogu iibgeeyo goobaha ganacsiga boosaaso xilliyada iyo waxyaabaha geela uu cuno oo uu ku nool yahay ayaan waxaan ka waraystay ninkan dhallinyarada ah oo markaasi la joogay geelan
habeenkiina cashaa la siiyaa subaxna waraabaa la siiyaa maantiina qayb baa qadada la siiyaa sidaan hadda aad arkayso yaryar kana gaar baan ugu soconaa kana gaar baan ugu siinaa haa dhalayna asna gaar baa loo xanaanaya loo siiyaa waa kaa waxaad iga warta faa'iidada uu geela leeyahay sharaxaad nagas faa'iidadu maasha allah wey maasha allah lama soo koobi kara hadda waa kaa axmed siciid ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya xilliyadii hore ee caanaha geela oo laga keeni jiray tuulooyinka baadiyaha iyo hadda oo meelo ku dhow magaalada boosaaso xerooyin geela looga sameeyey aad iyo aad u kala badelan yihiin dee waxaad moodaysay waagii hore dad macnaha aan magaalo iyo macnaha macaamilkaaba aqoonin hadda laakiin waa la soo ilbaxay magaaladii baa lagu xareeyey waa la lisayaa caaniba fureesha baa la qaybsanayaa waa ka biley huguntado harugaalkii xuufka anbaday baa macnaha la odhan jiray moogta caanaha waxaa lagu shubayaa joogagaasaan ku shubnaa gaaraha u imaanaya magaalada qaybsato magaalada loo geeya suuqaa la geeyaa bibitooyinka waa kaa macbiil ah haa galabtina waa lisnaa subaxina waa lisnaa kuwa subaxina waa la qaadaa kuwa galabkina waa la qaadaa waa kaa
dadweyne ku xiran baa jira oo si joogta u qaada haa macbiil baa ku xiran bibitooyin magata waa kaa xaafado
maxaa laga siiyaa marka qiimo qiimuhu waa laba doolar laba doolar iyo bar laba doolar haa qaabka waa arta se hadda aan u lisayno nina waa haneedsan yahay nina waa midiglisahaya waa kaa hadda wartaa qaabkaa sidaa loo lisaayo haneedku waa haroobkaa cagta lagu qabanaya lugna waa lagu istaagaya lugna haroobkaa lagu hayaa labada gacmoodna ku lisahayaa waa kaa maxamed siciid waa nin dhallinyaro ah oo markaasi caanahan soo raadiyey wuxuu ii sheegay in caanahani uu mar walba uu iibsado islamarkaana uu iibiyo waalidkiisoo xanuunsanaya galab walbana halkan ayuu yimaadaa si uu caagadiisa caanaha uu gacanta ku haysto usii qaato oo aan caanaha ayaa soo doontay oo dad xanuunsan iyo ayaan u soo qaaday oo u soo doonay macmiisha ku xiran baanahay geela insha allah aad iyo aad bay faa'iido u leeyihiin oo dadka xanuunsan iyo caafimaadka iyo way fiican yihiin insha allah dadka mar walba ku xiran baana meesha too geela oo inta badan geela kanaa u badnaa anugu waa laga iibiya haa waa laga iibiya faa'iidooyinka ugu leeyahay waxaa ka mid a waa daawo oo yacni xanuunada qaarkood sida qannada sida waxa weeye xanuunada sonkorta gaaska waxa weeye calool socodsiiska iyo yacni bay u faa'iido u leedahay waxyaaba badan bay faa'iido u leedahay maalin dhaaf baan ku iibsana marka alxamdulilah de waa kolley de waa awal dee geela baadiyaa iyo miyigaan u badbadnaa moogtahay laakiin farsamada tan magaalada ahi waa mid yani cusub oo yacni faa'iido leh oo soo dhoweynta macnaa loo soo dhoweeyey geel magaalada iyo dadka iyo faamilka iyo si kastaba ahaatee soomaalida intooda badan ayaa dhaqan ahaan geela uu ka yahay kan koobaad ee nolosha miyiga lagu maareeyo iyadoo siyaabo badan loo adeegsado soomaalidana ay ku faanaan dhaqashada geela yuusuf maxamuud v o e boosaaso